بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qاla الإmam أbو cبdالرحmn النsائي رحimh الlه taعaalى bab التغlيظ fي man qاtla تحta rاayaة cmyة baabu التغlيdi adkeyntii cadayntiisii buu u baab yahay fii man qaatala qofkii dagaalamo taxta raayatin calan hoostiis yacnii ka dagaalamo cimiyatin aan la garanaynin yacnii arrin aan la garanaynin xaqiisa iyo baatilkiisa qofkii ku dhex dagaalamo yacnii shay marka yacnii jahaalo qofka uga sugan tahay oo xaq inuu yahay iyo inuu baatil yahay aan u caddayn inuu ku dagaalamo qofka wbihi qaala wbilisnaadi qaala abaranaa qaala akhbaranaa bishru bnu hilaalin الsawaaf wahuwa abu muxamed annumayriyu hiqat rawaa lahu muslimu wاlarbaca qaala xadaanaa cabdulwaariث huwa bnu saciid aلtanuuriyu اlcanbariyu qaala xadaanaa ayubu huwa bnu abi tamimata الsakhtiyaaniy can ghaylana bni jariirin wahuwa almicwaliyu اlbasriyu hiqat can ziyaad bni riyaaxin wahuwa abu qays albasriyu hiqat rawaa lahu muslimu wاnasaa'iyu wabnu maaja can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man kharaja qofkii baxo min adaacati daacada ka baxo qofkii madaxda uu ka dhigtay daacadiisa ka baxo isagoo sabab in daacadiisa laga baxaa sabab in laga baxo daacadiisa keeno uunan jirin wafaaraqa aljamaacata jamaacada muslimiintana ka tago famaata dhinto maata miitatan jaahiliya wuxuu dhimanayaa miitatan habdhimasho jaahiliyatan oo jaahiliye ah habdhimasho jaahiliye loo nisbeeyey oo jaahiliyadu madax ay ka dambeeyaan oo taladooda ay u dhiibtaan ay uga dambeeyaan ooy wanaagga ku adeecaan ma aynan qabin mana aqoonin inla in la kala dambeeyo nin walba isaga unbaa iska tun weynaa qolo walbaa iyada unbaa isu arkaysa inay dadka kale ka fiican tahay saa darteed marka qofkii daaca la-aan marka dhinto wuxuu noqonayaa qof habjaahiliyeed u dhintay oo kale marka xadiidkan iyo axaadiis badan waxay tilmaamayaan waxyaabihii nebigu uu jaahiliyada ku khilaafay waay arrintan oo dadku wixii meel joogaba inay madax intay samaystaan taladooda markay ka tashtaan ayaga markaas isaga marka uu u gooyo talada wanaagsan wixii macruufaana lagu adeecayaa munkar lagu adeeci maayo taas marka iyaga taladooda u urur ayaa marka u urureysa ilaa nebigu uu yidhi saddex hadday safar gelayaan hal nin madaxa ka dhigtaan ayuu yidhi oo ayaga isaga talaha u gooyay marka wixii talada iyo ah laakiin haddii aynan sidaas qabin oo ayna lahayn taladoodii marka tala fara ka baxday noqonayaan jaahiliyadii bayna u ekaanayaan nin walbana cadaaladda gacantiisuu ku raadsanaa markuu ku raadsadana fasaad iyo dhibaa dhacayo qof walbana waa isla fiican yahay markaas ayb wax u xasilaayana ma jirayaanoo wanaag ahoo qof cadaalad helaayana ma leh ile meel cadaalad sharciga looga soo doonto ma lehe qofka madaxda u noqonayana waa inuu taladooda madax ugu noqdo iyaga isaga laftiisa inuu talada kusoo boodo oo boobo dadka oo intuu boob ku qabsado iyo xoog oo qofka aada u talinayso waa inuu isaga talada ku siiyey inaad u taliso sida fiicanoo sharcigu ou qabo sidaas ayb haddii marka qof uu kusoo boodo mutaqallib ou noqdo ou xoog ku qabsado laakiin wax walba uu gacanta ku dhigo talada uu gacanta ku dhigo awood leeyahay wixii macruufa waa lagu adeeca hadduu muslim yahay waman kharaja qofkii baxo calaa ummatii ummaddayda ku baxo yadribu isagoo garaacayo oo seeftiisa ku dhufanayo barahaa keeda wanaagsan iyo faajirahaa keeda faajirka ahba laa yataxaashaa aan ka fogaanaynin oon ka tegaynin mu'minahaa mu'minkeeda aan iska dhowraynin yani nin seeftiisu furan tahayo nin walba dilaayo mu'min ha ahaado faajir ha ahaado cid walbaa marka kawdow ku hayaan walaa yafii aan oofinaynin lidii cahdihaa ballankeeda mid u saaxiiba aan ilaalinaynin falaysa minii aniga mid ma ahan kaas howsha ou haayo ma ahan howl ilaahay raalli ka yahay marka waman qaatala qofkii dagaalamo taxta raayatin calan hoostiis cimiyatin aan la aqoonin raaya marka waxaa loo leeyahay calanku dadkii koox ahoo meel ka dagaalamayaba calaamaday leeyihiin marka calaamadaasna waxay ka tarjumaysaa mabda'a dadkaas marka wuxuu leeyahay waman qaatala taxta raayatin cimiya alqaadi ciyaad wuxuu yidhi kitaabkiisa mashaariqu lanwaarka dabatnaahu can ashyaakhina fi saxiixi muslimi bikasri اlcayni wاlmiimi watashdiidi اlyaai wafatxihaa cimiyah in la yidhaha cimiyah ya kor dhiganoo shidan cayn iyo miim ka horeeya oo hoos dhigan sidaas ayaan saxiixu muslimka culimadeenna uga dabdinay wadabadtuhu fii kutubi اllugati kutubta luqadana waxaan ku dabdiyey ayuu yidhi calaa abilxusein ibni saraaj sheekhaas bilwajhayni cimiya addamu walkasru yani bilwajhayni addami walkasri fi lcayni caynka yacnii la hoos dhigo la godo in la godo oo la yidhaha marka cummiya iyo cimiya labadaas marka dabdiga oo cummiya la yidhaahdo dabdi riwaayo ma aha waa dabdi luqawa wa yuqaalu waxaa la yidhaha cimiyaa aydan sidaana waa la dhahaa ayb maqsuur iyadoo ah marka bimacnaahu qaala abu caliyin ilqaaliyu huwa yani waxaa loo jeedaa buu leeyahay waxaa weeyaan marka cimiyan qatala cimiyan idaa lam yu idaa lam yacrif qaatilahu idaa lam yucraf qaatiluhu qofka qofkii dilay haddaan la aqoonin ayaa waxaa la yidhaha qofkaasi yacnii ogaan la-aan ayaa lagu dilay qofkii dilay haddaan la garanaynin axmed ibnu xambal laakiin culama culimada luqada ee culamada xadiidka waxay ku fasireen culamaau lxadiid iyaga waxay ku fasireen qaala axmed ibnu xambal inahaa ka yacni wuxuu yidhi taxta raayatin cimiya isagoo fasirayo annahaa kalmri aladii laa yastabiinu wajhuhu waa arin aan la aqoonin wejkiisa shayga aan marka wejkiisa la aqoonin waa maxay sharcigu shayga ama waa xaq buu siinayaa ama butlaan buu ku xukumaa haddii adiga shayga aad ka jaahil tahay inuu xaq yahay inuu baatil yahay haddaad ku dagaalanto waa ku dhacday marka xadiidkan walidaalika asxaabu rasuulillaahi radia allahu canhum intii dagaalkii asxaabta ka dhexdhacay ka fariisatay waxay uga fariisteen yacni ogaan la-aantaas oo usaamo iyo waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray seef ha la isiiyo idhahayso yani xag alle iga layga dhahayo qofkaana xaq lehe yacni ha ku dhufanin midkaana baatil ku jira ku dhufo seef idha hadlayso oo sidaa idhahaysa haddaa isiisa waa dagaalamayo u dhihi jiray haddii kalena ma dagaalamayo meeshaa marka waxaa ka muuqato sababtay uga istaageen inay ahayd shabah shubho ishtibaah mararka qaar xaqii iyo waa isu ekaa karaan iyo iyo iyo iyo yacni baatilka marka xaqaa iyo baatilkaa hadday isdheeh galaan oo qofkaas ay iska dheeh galaan sida salaamada ku jirto waajibka ah maxay tahay qofna inaadan dilin wax aadan hubin inaadan ku dilin hadhow qofkii lama soo nooley karo dhibaatada hadhow ka dhalataa marka yacni waxay noqonaysaa dhib aad u fara badan marka haddii qofkaani in la dilaa xaq ma tahay mase ma aha ou shaki kaa galo inaad ka tagto dembi ma aha ninkii isaga marka ogaal u haysto berri markuu qiyaamaha soo istaaga dhihi karo ilaahu sidaan iyo sidaanaan u dilay waana xaq isaga u bannay faraha uga qaad saa darteed marka dagaalka fidnada daabidkiisa wuxuu noqonaa wixii aan la aqoonin xaqiisa iyo baatilkiisa amaba baatil inuu yahaa la hubaa baatil cidna kuma dili kartid laakiin haddii xaqii la yaqaano qofkii xaqa u nusreeyo oo xaqa garab istaago dembi kuma laha isaga marka taas waana sida akharu yacni kalaami salaf uu u badan yahay sida alimaamu dabari uu sheegay ayb marka seeftaadana waxaa la rabaa inay mu'min iyo iyo iyo iyo faajir iyo gaal iyo inay kala aqoo karto waman qaatala t marka sidaasuu isagu yidhi imaam axmed almru aladi laa yastabiinu wajhuhu isxaaqu bnu raahuyana wuxuu yidhi hada fi tajaruxi اlqowmi wa qatli bacdihim bacda kaanahu min altacmiyati wahuwa talbiisu laba qolaa isku soo duufay waa dagaalameen dhaawacyay isgaarsiiyeen kaasoo kalea la yidhaahdaa buu leeyahay taxta raayatin cimiya yani waxyaabahan markaa dee qabyaalada lagu dagaalamaayo iyo afkaaraha yacni aan ilaahayba macno uunan u yeelin oo lagu macno weyn uunan u yeelin oo lagu dagaalamay waxna halkaan ay gelayaan marka nacam ayb yadcuu ilaa casabiyatin waaba ka nacam yadcuu isagoo u yeeraayo ilaa casabiyatin casabiyad ugu yeeraayo ow amase yaqdabu u caroonayo licasabiyatihi qabyaaladiisa casabadiisa darteed faqutila la dilo faqitlatun jaahiliyatun waa habdilid jaahili ah midaas isagoo marka yacni dhiilla ku jirto oo qabyaalad uun isaga dagaalamayo haddii uu dhinto hab yacni habdilitaan wuxuu ku dhintay marka yacni ah jaahiliya wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmusanى can cabdiraxman qaala xadaanaa cimran lqaطaan waa cimraan bnu daawar alqaطaan can qataadata can abi mijlaz wahuwa laaxiq bni xumayd can jundub bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man qaatala taxta raayatin cimiyatin yuqaatilu casabiyatan wayaqdabu licasabiyatin faqitlatun jaahiliyatun waay faqitlatuhu qitlatun jaahiliyatun qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi imaamu nasaa-i cimraanu lqaطaan laysa bilqawiyi ayuu ayb oo marka riwaayada kalo ad moodaa inuu baxoog siinayo qaala baabu taxriimi اlqatli dilka xaaraantinimadii xaaraantinimeyntiisa caddaynteediibuu u baab yahay yacni dilka xaqdarada ah xaaraan inuu yahay wabihi qaala akbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadahanaa abu dawuuda wahuwa طayaalisay can shucbata qaala akbaranii mansuur waa ibn اlmuctamir qaala samictu ribciyan ayaan maqlay waa ribci bn xiraash yuxadisu can abi bakrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi idaa ashaara almuslimu muslimku hadduu tilmaamo calaa akhiihi اlmuslimi walaalkii muslimkaa ou saa ugu fiiqo bisilaaxi hubka fahumaa labadooda calaa jurufi jahannam jahannamo gowgeeda ama qarkeeday ku sugan yihiin oy taagan yihiin faidaa qatalahu haddii uu dilo kharaa jamiican labadoodaba waa hoobanayaan fiihi fii jahannama bay ku hoobanayaan ayb xadiidkan marka sidaasuu tilmaamay alimaamu nawowi sharaxa muslimka wuxuu ku yidhi ina hada alxadiida mima istadrakahu daara quطniyu xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiidta daara quطni ou markaa istidraaga ku sameeyo alilzaamaad watatabuca uu kusoo qaatay wa qaala wuxuuna yidhi lam yarfachu thawriyu can mansuur thawri iyo shucbaa iskhilaafay thawri ma rafcinin shucbana xadiidka waa rafciyey labadoodana mansuur bay ka warinayaan marka imaamu nawowi wuxuu yidhi wahada alistidraaku gayru maqbuulin waaye faina shucbata imaamun xaafidun faziyaadatuhu rafca maqbuulatun laakiin mutlaq iskama ahan lafteeda ziyaadada saas ayb marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa laba qof oo muslima hadday hub isku fiiqaan oo markaa yacni xaaladdaa ay isku fiiqayaan naarta qarkeeday taagan yihiin hadday isdilaan oo midkoodkan kale uu dilana labadiiba naartay iskula hoobteen ee marka midkan wax dilay waa la gartay kan la dilayna midka la dilay isagaa asna dadaal iyo xusul duub ayuu wuxuu ugu jiray inuu kan kala dilo marka ka midkaas wuxuu naarta ku gelayaa iraadadiisa jaasimada ah go-aan ou qaatay ninkan hadduu fursad u helo inuu dilo laakiin waa gaari waaye marka shaqada ou qabtay iyo iraadada iyo waxyaabahaas waa waxa marka naarta uu ku gelayo ayb idaa ashaara almuslimu calaa akhiihi lmuslimi bisilaaxi baa layidhi horena waxaan usoo marnay haddii gurigaaga lagugu soo galo maalkaaga haddii lasoo aado haddii yacnii naftaadaba lasoo aado qofka soo aadaya muslimba ha ahaada inaad iska celi kartid halkaanna waa la idlaaqayo idaa ashaara akhaahu idaa ashaara almuslimu calaa akhiihi lmuslim muslim oo dhan asha ku jirta wasfigan waa cumuumay keenay cumuumkaasi waa la khasisaa waxaa laga soo reebayaa wixii sharcigu uu fasaxayo haddii qofkan muslimba ha ahaadee sharcigu kuu fasaxayo inaad iska celisid waa iska celin kartaa adigana markaa ma dembaabaysid haddii aadan xadgudbin ayb laakiin abu bakra oo xadiidka wariyey waxaa ka muuqata isaga waa caam yeelay mar walbo qof muslimba sidiisaba caam ahaanba wuxuu leeyahay iyada maba ma la yeelayo ma la dagaalamaayo laakiin taa culimada uma badna wabihi qaala akbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa yaclaa qaala xadaanaa sufyaanu waa kan xadiidkii midkii aan marfuuca ahayn qaala xadaanaa sufyaanu can mansuuri can ribciyin can abi bakrata qaala abu bakra wuxuu yidhi idaa xamala arajulaani lmuslimaani labada nin ee muslimka ah hadday qaadaan asilaaxa hubka axaduhumaa cala alaakhari midkoodka kale uu ku qaado korkiisa ayb fahumaa calaa jurufi jahannam jahannamo qarkeeday ahaanayaan faidaa qatala axaduhuma alaakhara hadduu dilo fahumaa fi nnaari midkood hadduu kan kala dilo labadaba naartay ku jiraan marka shucbana xadiidka waa rafciyey sufyaanna waa kan riwaayadiisu mawquufun calaa abi bakrata ayuu ka dhigay labadaba marka waa sax wabihi qaala akhbaranii moxamed bnu ismaaciil bni ibraahim can yaziida can sulaymaan ataymiy can اlxasan can abi muusa can الnabiy sal l slama qaal idaa tawaajaha almuslimaani bisayfayhimaa hadday iskaga hor imaadaan labadooda seef faqatala axaduhumaa midkood ou dila saaxibahu saaxibkiisa fahumaa fi nnaari ayay ahaadeen qiila yaa rasuula allah haada alqaatilu kan waa kii wax dilay famaa baalu lmaqtuuli midka la dilay xaalkiisu maxaa waaye qaala araada wuxuu doonay qatla saaxibihi saaxibkiis inuu dilo ayuu doonay waana ku dadaalay marka waa gaari waayey kan marka iraadadaas ayaa darteed saa loogu ciqaabay hadda xadiidkan marka waa xadiidu abi muusa isaga laftiisana marka xaafid ilmizi wuxuu yidhi tuxfaha ee riwaayada marka xadiidu taymi qataada inuusan ku jirin sidaan hadda noo taal ayuu rajaxay isagoo qataado ku jiraan arkaynaa ayaa la wariyey isagoo qataado ku jiraa la wariyey laakiin xadiidu sulaymaan ataymi laysa fiihi qataadatu wa bihi qaala akhbaranii moxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qaala xadaanaa yaziidu wahuwa bnu haaruun abu khalid alwaasitiyu hiqatu qaala akhbaranaa saciidu waa saciid bnu abi caruuba can qataadata can اlxasan can abi muusa alashcariyi can الnabiy sal l slama qaal idaa tawaajaha almuslimaani hadday iskaga hor yimaadaan bisayfayhimaa faqatala axaduhumaa saaxibahu fahumaa fi nnaari naartay ku jiraan midlahu sawaan kii xadiidkii horoo kale ayuu wariyey sawaan isagoo isku mida ayb waa mila xadiidi kan noo yaalo yaziid bnu haaruun can saciidi can qataada kii horena wuxuu ahaa yani yaziid can sulaymaan mila xadiidi sulaymaan marka ataymi xadiidkii sulaymaan oo kale uu wariyey marka ayb daara qutni isaga wuxuu rajaxay riwaayatuhu can اlxasan can اlaxnaf bni qays can abi bakrata waana midda bukhaari muslim ay wariyeen xadiid abi muusa maba rajixin isaga وبه qال أخبرنا علي بن محمد بن علي المsيsي وهو ثقة rwى lh النسائي qال xdثnا khلف wa khلف بن تميم أbو cبدالرحمن الكوفي نزيل المsيصة صدوq cاabد rawى lh النسائي وبن mاجة عن زائدة وزائدة بن qdامة عن هiشhام وهiشhام الdstوائي هiشhام الqrdوسي هiشhام بن حسان can اlxasan can abi bakrata can الnabiy sal l slama qaal haddana wuxuu ka dhigay xadiidi abi bakra maa kii abi muusa maaha qaala idaa tawaajaha almuslimaani bisayfayhimaa kulu waaxidi minhumaa mid kastoo iyaga kamida yuriidu qatla saaxibihi ou rabo saaxibkii dilkiisa ou doonayo fahumaa fi nnaari ayay ahaanayaan qiila lahu waxaa lagu yidhi yaa rasuula allah hada alqaatilu kan waa kii wax dilay famaa baalu lmaqtuuli qaala inahu kaana wuxuu ahaa xariisan mid u dadaal badan calaa qatli saaxibihi saaxibkiisa dilkiisa wabihi qaala aqbaranaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadaana alkhaliilu bnu cumara bni ibraahim huwa abu moxamed albasriyu saduqu rubamaa khaalaf rawaa lahu abu daawuuda fi kitaabi alqadar wاnnasaa'iy ayb qaala xadaanii abi qaala xadaanii qataadatu can اlxasan can abi bakrata qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam ida اltaqa اlmuslimaani bisayfayhima faqatla axaduhma saaxibahu falqatil wاlmaqtulu fi الnar wbihi qaala aqbarana axmed bnu fadaalata wahuwa abulmundir annasaa-iyu saduuqun rubama ahطa nasaa-iyaa uu wariyey qaala xadaanaa cabdالrazaaq qaala ahbaranaa macmaru can ayuuba can اlxasan can اlaxnaf bni qays waa riwaayada ugu xooga badan can abi bakrata qaala samictu rasuula اllahi sal l slama yaquulu ida twaajaha almuslimaani bisayfayhima faqatla axaduhma saaxibahu falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnar qaluu ya rasuula allah hada alqaatilu famaa baalu lmaqtuul qaala inahu araada qatla saaxibihi ayuu doonay marka cumuum xadiidkan marka sida badan loogama fahmin wixii sharciga uu kasoo reebo oo qofka uu xaq ugu leeyahay ma soo gelayo wabihi haddii baabkaa la furana waxay noqonaya de tuugada iyo dadka qofka maalkiisa iyo ehelkiisa iyo naftiisa iyo usoo dhaco in la yidhaha iskama celi karo gacantou ka laabanaa ka dhalanaysa sidaasna cagsigeedaan soo marnay oo man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid waman qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid ayb waana midda uu ka ree yani xadiidka xadii axaadiidta ay ka reebeen wabihi qaala aqbaranaa axmed bnu cabdata can xamaadi can ayuuba wayunusa wاlmucallaa mucalla walmucalla bnu ziyaad wahuwa alqurduusiyu saduuqu qaliilu lxadiidi zaahid ikhtalafa qowlu bnu maciinin qowlu qowl ikhtalafa qowlu bni maciinin fiihi rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan muslim alarbaca can اlxasan can اlaxnaf can abi bakrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ida اltaqa اlmuslimaani bisayfayhima faqatla axaduhma saaxibahu falqatil wاlmaqtulu fi الnar wbihi qala aqbarana mujaahid bnu musa wahuwa alkhwarizmiyu hiqat qala xadaana ismaaciil wahuwa bnu culayata can yunusa can اlxasan can abi musa alashcariyi xadiid abi musa ay kusoo laabtay yunusna waa yunus bnu cubayd ana rasuula اllahi sal slama qaala ida twaajaha اlmuslimaani bisayfayhima faqatla axaduhma saaxibahu falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnar qaala rajulu ya rasuula allah hada alqaatilu famaa baalu lmaqtuuli qaala inahu araada qatla saaxibihi buu doonay ayb wabihi qaala aqbarana axmed bnu cabdillahi bn اlxakm qaala xadaana moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu bacdi nusq marka saciid bay ka dhigeen sawaabkuna waa shucba tuxfaha sida ku sugan waaqid ibnu muxamed tarjamadiisa tahdiibulkamaalkana dadka ka wariyey marku ka hadlayey shucba ayuu sheegay saciid ma uunan u sheegin marka qofkii saciid uu u qoran yahay marka waa shucba saciid maaha qaala xadaanaa shucbatu can waaqid ibni moxamed ibni zaydin anahu samica abaahu yuxadisu can ibni cumara can الnabiy sal l slama qaala laa tarjicuu bacdii kufaaran aniga gadaashay ha ahaaninina gaalo yadribu bacdukum qaarkiin ou garaacayo riqaaba bacdin qaarka kale luquntooda yani sidii gaalo oo kale oo isdilaya ha noqonina idinka waay wabihi qaala aqbaranaa moxamed bnu raafic qaala xadaanaa abu amed abu axmed aلzubayriy qaala xadaanaa shariiku can اlأcmash can abi duxaa can masruuqi can ibni cumara qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin walaa yu'qadu rajulu qofka looma qabto bijinaayati abiihi aabihiis dhibka uu geystay yani aabihii dhibka uu geystay qofka looma qabto yani hadduu aabihiis qof dilay cunugii ou dhalay in loo dilo sax ma ahan way macnaha ayb haddiiba marka aabbihii dhalay jinaayadiisa aan wiilka loo qabanaynin nin ku qabiil ah maxaad u malaynaya ooba uusan dhalinba nacam oo ay toban oday iyo labaatan ama shan iyo toban oday kala tirsanayaan in loo qabto oo loo dilo maxaad umalaynaya marka yani wiil iyo aabbihiisaa laba kala noqonayo walaa yuqadu rajulu bijinaayati abiihi walaa jinaayati akhiihi walaalkiis jinaaye uu geystayna looma qabto qaala hada khaطأun wsawaabu mursalun yani xadiidkan wuxuu leeya waxaa sawaab a mursalnimada riwaayada marka mursalada waa tana hahey marka macnaha waxay tahay xadiidka min dariiqi axmed ibni yunus can abi bakr ibni cayaash yaa law yaa yani lagu wariyey iyada oo shariik la mutaabacaynaya shariigan abuu mucaawiya khilaafay iyo yacla bni cubayd iyo ciisa bnu yunus cinda nucaym bni xamaad fi lfitan xafs bni khiyaas cinda bni abi shaybata fi lmusanaf jamiica can اlacmash can abi duxaa can masruuqi mursalan marka xadiidkii mursalay ka dhigeen riwaayada marka mursaladana wuu keeni doonaa xadiidka soo socda kan kusii xiga waay wa bihi qaala akhbaranaa ibraahim bnu yacquub qaala xadaanaa axmed bnu yunus qaala xadaanaa abu bakr bnu cayaash can اlacmash can muslim can masruuqin can cabdillaahi bni can cabdillaahi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacdin walaa yu'khadu rajulu ninka looma qabto bijariirati abiihi aabihii waxau soo jiitay walaa bijariirati akhiihi walaalkii waxuu keensadayna looma qabto hadda marka xadiidkan iyo kii ka horreeyay feeriya xadiidka acmasha hadda asal u ah abu bakr ibnu cayaash iyo shariik labadooda can ilacmash can abiduxaa abiduxaa iyo muslim isku mid waaye ma ogtahay can masruuqin can cabdillaahi marfu qaala qaala rasuul marfuucay ka dhigeen waana musnad ahaana waa u wariyeen riwaayadii mursalada oo isaga uu rajaxayna waa tanaa wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lcalaa abu kurayb qaala xadaanaa abu mucaawiyata can ilacmash can muslimi can masruuqin qaala qaala rasuulu llahi sala ll ly slam laa ulfiyanakum yaanan idin helin tarjicuuna bacdii kufaaran inaad u laabanaysaan aniga gadaashay gaalo oo kale yadribu bacdukum riqaaba bacdin walaa yu'khadu rajulu bijariirati abiihi walaa bijariirati akhiihi hada huwa sawaabu buyiri tana sawaab ah hadda marka yaa kusoo kordhay yaa yani yaa iskhilaafsanna abuu mucaawiya waa hadda riwaayadan abuu mucaawiya can ilacmash waa mursal shariik iyo iyo shu abuu bakr bni cayaash can ilacmashna waa musnad waa midda mursalado marka xoojinaa waa kan marka wabihi tanna waa riwaayo kale wabihi qaala akhbaranii ibraahim bnu yacquub qaala xadaanaa yaclaa qaala xadaanaa alacmashu can abi duxaa can masruuqin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa tarjicuu bacdii kufaaran mursalun marka labana waa mursal ahaanay u wariyeen labana musnad ahaan marka meeshan waxaa dareemaya culama culamaau lxadiid qaacidada ah aziyaadatu min athiqati maqbuulatun iskama idlaaqaan oo ilaa hadda mur riwaayadii mursalka ahayd uu rajaxay iyadoo laba iyo laba hadda uu keenay riwaayadood marka hadba qaraa-inta iyo unbaa laga feerinaya waana sababka keenayo inay muhim tahay in duruqda la jamciyo koo ruwaadana in la barto sida ay u kala xifdi badan yihiin sida ay shuyuuqda ula yacni ay ula xiriiraan sida ay shuyuuqda dhallinyaronimadooda iyo duqnimadooda iyo hadba sidii ay ula xiriireen shuyuuqdooda waxaa dhan in la ogaado qeyb dhan marka sharxu cilali tirmidiga waxaa aad uu yacni uga hash uga hadlay ibnu rajab sharxu cilali tirmidiga marka shuyuuqda waaweyn acmashoo kale u keenaa wuxuu ku leeyahy asxaabu lacmash ninkaasaa ugu raggaasaa ugu horay ahbatu nnaasi fii acmash fulan ahbatuhum fulan marka culimada warkooda markau kuu keeno waxaad ka faa'iideysanaysaa asxaabu lacmash sida haddoo kale hadday iskhilaafaan yaa la hormarinaa waxyaabaha marka cilalka qofka inuu fahmo ku keeno ayay ka mid tahay wabihi qaala akhbaranaa camru bnu zuraarata qaala akhbaranaa ismaaciilu can ayuuba can moxamed bni siriin can abi bakrata can اnabiy sal ll slama qaala laa tarjicuu bacdii dullaalan aniga gadaashay ha u noqonina kuwa dhunsan yadribu bacdukum riqaaba bacdin qaarkiin qaarka kale luquntooda oo garaacayo marka muslim isdilaayo waa baadi wax kale ma la dhihi karo yani dad yani dad muslimiinoo isdilaayo baadi un waayo wax kale ma lagu tilmaamayo de mulki inay ku dagaalamaanna ma bannaanaba oo qof yacni madaxtinimo aada raadinaysid ama aada qof u raadinaysid inaad qof berii'a ku dishid kuma bannaana casabiyad iyo yacni xamiyad iyo qabyaalad darteed inaad qof ku dishana kuma bannaana waxa soo haray hari kara waxay noqon karaan un keliya in markaas adiga aada yacni gar leedahay taasna waa naadir wax hadda aan aada u badnaanaynin waay laakiin dad un dagaal un mar walba uu ka dhex socdo haddaad aragto un marka oo muslimna wada ah wax unbaa ka qaldan وبه qال أخبرnا محمد بن بشhار qال xdثnا محمد وcبدالرحمن qال xdثnا شعبة محمد waa بن جعفر cبدالرحمن waa بن مهدي qال xdثnا شعبة عن علي بن مdرك qال سمعت أbا زرعة بن عمر بن جرير جرير أbو زرعة بن عمر بن جرير بن عبد الله البجلي يحdث عن جرير أن رsuuل الله صلى اه عليه وسلم fi xajati lwadaaci xajat lwadaaci istansata annaasa dadka ayuu wuxuu ka dalbay inay u aamusaan qaala wuxuu yidhi markaa markay aamuseen laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin wabihi qaala akhbaranaa abu cubaydata bnu abi safar wa axmed bnu cabdillaahi bni muxamed alkuufiy saduuqun yahim rawaa lahu tirmidiy wanasaa-i bnu maaja qaala xadaanaa cabdullahi bnu numayr qaala xadaanaa ismaaciilu waa ibnu abi khaalid can qaysi ibn abi xaazim qaala balaganii ana jariira bna cabdillaahi qaala qaala lii rasuulu llahi sal l slam istansiti nnaasa dadka i aamusi yani hay maqleene uma qaala laa ulfiyannakum yaanan idin helin bacda maa araa markaan arkaya kadib yani markaan arkayo maxaa laga wadaa bacda aladii araahu minkum yani waxa aan hadda idinka arkaaya kadib yaanan idinka helin muxuu hadda ka arkaa marka bacda aladii araahu minkum wahuwa kownuhum mutaxaabiin yani sidaan aada isu jeceshihiin hadda kadibkeed yaanan arkin tarjicuuna bacdii gadaashay inaa u laabanaysaan ku faaran kuwa gaalo shabahayoo kale yadribu bacdukum riqaaba bacdin oo qaarkood qaarka kale luquntooda u garaacayo ayb markaa de marka haddana qadarka alle nusuustu waxay tilmaamaya qadarka alle inuu ku dureersanaayo in ay muslimiintu islaynayaan aakhir zamaanka saanna looga reebay oo dardaaranka u dambeeyo nebiga uu sidan yahay haddana kownan wa qadaran waa imaanaysaa dadku inay fidno dhex galaan weliba zamanba zamankuu ka dambeeyo ilaa asxaabta markuu nebigu uga sheekeeyey qaarkood bacdi riwaayaat ay yaabeen oo ay yidhaahdeen rasuul allow inta aan gaalada sanadkii aan ka layno yacni ka waxaa jiri doona uu yidhi qatli iyo dil markaasuu oo badan markaasuu yidhi intaan hadda gaalada aan laynayna ka badan maan laynaynaa oon gaaladii aan ka dilaynaayo on ka laynaynaa mayuu yidhi maya ee idinka waayo waxa isdilaayo qofku wuxuu dilayaa qofka u dhow deriskiisuu dilaa mana ogo waxuu dilaayo deriskiisuu dilaa hadda marka soo deriska un uma badna waxa isdilaayo dadka isku dhow xataa dadka qabiil ahaanta isku dhow waa isdilaba kuwa deriska ah isdilo waayo waxbaa ka dhexeeya masaalixa iskaga ag dhow alla ka cabsi hadduu dhammaada marka masaalixdaasaa la ysku qabsanaa marka waa la isdilaa marka qofku marka wuxuu leeyahay yacni deriskiisuu dilayaa in adeerkiisuu dilayaa wuxuu dilaya ma garanayo markaasi waxay yidhahdeen rasuul allow innaga cuquusheenna maalinkaas xaggey jirtaa buu yidhi cuquulu dalika azamaan aawe fidnadaa la tegaysu tilmaamay fidnada ayaa caqligii la tegaysa xudayfa isagana waxaa laga wariyey khamrada saafiga ah qofku markuu isku daldalo sida caqliga ay uga baabi'inaysa waxaa ka daran sida fidnada uga baabi'inaysa qofku marka nin walba waxun buu iska ta'wiilsanayo anaa saxan buu isleeyahay wixii marka maba laga celi kara qofkii ka celiyaa laga yaabaa inuu eedeeyo ama wax ka sheego haddana markaad waaqici fiiriso dadka muslimkaa meel muslimiintu sa isku dilayaanoo wanaag ka dhashay ma la helayo hoosay usii dhacayaan cadowgooday gacanta u galaan shar iyo dhibaato unbaa usii ziyaado wax laga faa'iidana ma la helayo waa la laayahay aakhiru kitaabi almuxaaraba kitaabu almuxaaraba halkaas ku dhammaaday hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih